nolosha horta qaxootigu waa nolol hadiiba la dhaho nolol midda ugu xun baan dhihi karnaa nolosha waa wax boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhaawacan ama hoos u dhigan kulaylna hadda maba la sheegi karo habeen iyo maalin hadda isku mid baan nahay xiliyadanoo kale roob baan heli jirnay oo qabow baanoan dareemi jirnay ilaahay qadartii weli ma aanan helin casho taa kale waxaa ka daran aad baan uhayi kacsanahay haddaan nahay dhalinyarada xeryaha dhidhaab barbaarta oslaatay culays badan baan dareemeynaa walaac badan baan dareemeynaa dee meel lagu yiri waad guureysaa waad fahmeysaa casho inay culays badan tahay waktiga laguu qabtana wakti yar yahay haddana markaan tashano isweydiinay waddankeeni noo muuqato meelaan u noqono dhan kastay ahaataba markaan ka fiirinay waa nolol adag noloshaan ku noolnahay hadda ku sugannahay waa nolol cariiriya waa nolol culus haddana waddankeeni markaan janjeerno dhahno aleylayaadkeeda bal ka waramo xooraamino dadka ka yimid wareysano oo intaa meediyahan dhegeysanaaye wax dhegta way u macnaha ay jeclaysato cashoy ma maqalno haddulaahi walaala ilaahay baan faqiraya oo ilaahay baan ka rajayna inaan aruure iyo masteexo inaan helno waa tahay waxaad iga warantaa xaawo muddo intee la-eg baad adigu xerada dhagaxley ee dhadhaabaad ku jirtaa amaad ku nooshaa ko iyo to ko iyo toban sano qaali ko iyo toban sanoaan ku noolahay nolosha halkaa taalla ee hadda walaaca idin gelinaysa marka laydin yiri dhalinyaradii ama guud ahaan dadkii xerada qaxootiga dhagaxley oo dhadhaab oo dhanna laleeyahay waa la xiraya maxaa keenaya in laga walaaco in xero qaxooti laga soo baxo cashay waxaa keenaya oo keeni karo walaaca ugu badan oo xaqiiqatan hadda aan dareemeyno waxay tahay horta waddankeeni cashay haddaan indhaha laysku qabsanaynin ma ahan mid amniya ma ahan mid kala dambeyn iyo jawi degan ay taalo marka waxyaabaha ugu badan oo nagu xambaarayo inaan aan wad lagu noqonin meesha ayada ahayd ama waddankii aan lagu noqonin waa waxyaabaha amni darrada lambarka koowaad si markaan u fiirinana xerihii dhadhaabeed xaqiiqatan waa ihii hore hadda deegaankan iska ahaayo geediga aan la sheegnin muruqmaal baa la iska ahaayo waxyaaba badan oo laga shaqeeyey waxba un meelaha un daily foodka laga soo heli jiray haddana waxaan ku leeyahay waxaa laga yaabaa beblotionkii xataa guryuhu iskaga noqday oo ma arkaysa suuqii iyo buuqii badnaa iyo dadki isdhexgalaya iyo malahan calaashaan maxaa keenaya dadkiibaa isxirxiray miyaa u diyaar garoobay geedi wax magaaladiiba kala socod iyo waxaad arkaysaa markaad subaxii magaalada kusoo baxda magaalo waxay suuq yar baan lahayn oo ool dhagaxley oo idil suuq u ah suuqaasa laisku arki jiray lakala shaqaysan jiray xaqiiqatan xilligii aan nagaadka iska ahayn oon iskaga nool noloshaba ciriiri ha ahaato oo nololii badanba aan iskaga noolaano oo cashay qaxooti markii la dhaho wallaahi waxaan aaminsanahay dunida qofka ugu nool ugu nolosha xun baa nahay markii qaxooti la dhaho because qaxooti waa walaalay meel oodan oodan haddii maanta garaab aad tahay aada gaari karin dhadhaab adoonan wadanin sharci oo haddii istaalkaagii aad ka warido dawo ood awoodad inaa ilaahay uu ku siiyo oo dhadhaab iska soo daaweyso waa inaad haysataa kibaandho ama dalkugal oo waxyaabaha ugu badan oo xumaanta badan oo qofka bini-aadanka culeysyada ugu badan uu dareemo waxaan caasho sameynaa dhalinyaradu ma fiidsato iskuguma imaato maalintii habeenkii meel kow iyo toban saac yaa qof walbaba guriga uu leeyahay uu xirtaa waagu markuu baryaa sidii digaagihii oo kale la is arkaa oo un maalinkii waxa la is arko oo la is ogaado haddii emergency xaalada ay dhacdo way adag tahay inaad baxdo oo isbitaalkii iyo magaalada dhankii kala aagaato waa garta waxa aad sheegaysa waa arrin xanuun badan waa arrin dhib badan adoo xero qaxooti ku jira haddii xataa ilaahay uu jeebkaaga wax ku soo rido ama dadkii ehelada ahaa wax laga helo haddana aadan dawo u doonan karin dhadhaab dhexdeeda xataa aadan aadi karin oo xoryihii aanay isku gudbi karin haddii dhibka intaa la-eg uu jiro haddii la yidhi xeradii ha laga baxo waa run gudihii dalka soomaaliya weli dhibaato way iska jirtaa haddana laakiin inta aad sheegayso dhibaatadu lama eka oo dadku dhan dhibaatadu ma wada qabaan maxaa marka dhalinyaradiinu ay dhinaca kale uga fikari weydee ah in bal dalkii haddii la tago dhibaatadu meel walba ma taale laakiin xero qaxooti way dhaamaysaa oo waa dalkiinii inaad wax walba ka qabsan kartaan maxaa loogu fikri waaya dhinacaas caashay waxaad ogaataa noolaha bili-aadanka iskadaa garasha ilaahay siiyey bahaahinka meelaha uu biyaha iyo baadka ka helayo wuu u hayaamaa nuucu doonaba ha ahaado ma kula tahay annagoo dhibka aragno ku jirno inaan muwaadiniin annagoo oo dalkeenii jecel inaan diidayno ma kula tahay ani kolley waa maya ana waddankayga maanta haddaan horumar ku ogahay nabadgelyana aan ku ogahay inay nafteedu badbaado helayso oonan wax qabsi in security aanan dareemayna aan aaminsanahay wallaahi caashoy repatriation ma aan galeen waan ka lugeyn lahaa baan ku uri laakiin waxaan aaminsanahay maanta haddaan waddankii ku noqdo idan qof dhallinyaraha baan ahay maamulkii dawladda aan dhex galo xafiisyadii aan galo markaan guriga ay kusoo noqdo waxaan ku fikirayaa ma nabad tegi doontaa adoo xabada kugu dhicin